madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta socdaal gormeer ah ku tegay tuulada baarey oo dhowaan uu ka fatahay webiga shabeelle waxaa gormeerka madaxweynaha ku helinayay wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxayna indhaindhayn ku sameeyeen goobta uu fatahaadda ka sameeyey webiga shabeelle taa oo ka socotay howlo lagu xirayo madaxweyne cali guudlaabe ayaa deeq kala duwan oo iskugu jirta raashin iyo daawo gaarsiiyey dadka ku nool tuulooyinka baarey iyo geeda barkaan oo fatahaadda webiga shabeelle ay ku yeelatay saameyn ballaaran madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa dowladda dhexe iyo hay-adaha ugu baaqay in loo soo gurmado dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo xaalad adag wajahaya biniaadamnimo midda uga adkeed waaye labada dhinacsaad u jeediinba biyaa ka jiro waxay miciin budeen buurkii webiga oo magaaladiina biyo ay ku jiraan dhinaca kalena webiga uu ka haayo inta yareedoo webiga labadeedkiisa ahayd ay ku nool yihiin runtii qofaan arkin dhibaatada meeshaan ka jirto looma sharrixi karo ilaahayse waxaan ka baryaa inuu ilaahu dhibaatadan ka qaado waxaan baaq dheer u diraynaa cid kastee gacan ka geysan karto dhibaatada meeshaan ka jirto oo isugu jirto dhibaato nololeed mid caafimaad iyo mid cunto iyo biyo iyo guud ahaan ummaddan meeshay ka geli laheeday roobka da'aayo iyo qorraxda iyo kaneecada xaqiiqdii waxaa taalla meeshaan dhibaato bini'aadanimo midda ugu cusleedaa taalee cid kasta oo wax awooddo inay la soo gaarto dadkaanaan ugu baaqaynaa hadday tahay hay-ada caalamigaah iyo hadday tahay kuwa lokalkaaba in wax lala soo gaaro hadday tahay dowladda dhexo iyo hadday tahay dadka muxsiniintaa ilaahay wax siiyey oo gacantooda wax ku jiraan runtii meel wax lagu bixiyo meesha ugu khayr badneed waaye dadkan xaaladdooda meeshay joogto maamulka hirshabelle ayaa wada muddooyinka dambe dadaalo lagu gurmanayo dadka ku nool tuulooyinka ay saameynta ballaaran ku yeelatay fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo sababay in qoysas danyar ah ay ka barakacaan guryihii ay degnaayeen